أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa axad afar iyo labaatanka bisha dilxija kun afar boqol afartan shan taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo in ka badan shan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka min ah oo maanta mujaahidiintu ay la beegsadeen maleeshiyaad ku socdaalaya duleedka degmada ruunirgood dowladda turkiga ayaa kooxda ridada soomaaliya ku cadaadinaysa sidii heshiis ay ula geli lahayd xukuumadda adis ababa wakiilka gaalada qaramada midoobey u qaabilsan duulaanka saliibiga ah ee soomaaliya ayaa kulamo gaara la yeeshay hogaamiyaasha maamulada ashadaladiririyada jubbaland iyo galmudugga maamulka ashadaladirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa ka jawaabay tallaabada ay dowladda jabuuti ku martigelisay mucaaradka hubaysan ee sida aadka ah u diidan nidaamka muuse biixi taliska kufaarta maraykanka ee africom ayaa sheegay in walaac ka qabaan masiirka kooxda riddada kadib bixitaanka askarta kufaarta afrikanta ee dalka soomaaliya mas-uuliyiinta wilaayada bakool ayaa kormeer iyo booqasho ugu tegay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi askarta kufaarta kenya ayaa isaga guuray xeradii ay kaga sugnaayeen mid ka mid ah deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalanjibisay madarasada alfurqaan ayaa ka dhacday degmada buulufulaay ee wilaayada baay wilaayada jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday golaha nuqabada wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee jubbada dhexe waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan in ka badan shan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar kamiin ah oo maanta mujaahidiintu ay la beegsadeen maleeshiyaad ku socdaalaya duleedka degmada ruunirgood bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkan inoo haya iyadoo qayb ka ah weerarada halyeynimo ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyaan deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laguna beegsado askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar kamiina u dhigeen maleeshiyaad kooxda riddada soomaaliya ka tirsan xili ay ku socdaalayeen deegaan lagu magacaabo gacal ugaas ee dhaca duleedka degmada runurgood ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkan kamiinka ah waxaa lagu dilay saddex askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada halka lagu dhaawacay saddex kale iyadoona ciidamada cadowga ay halkaasi ka qaateen qaar ka mid ah askartii kaga halaagsantay weerarkaasi ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgalkii maanta kusoo qaniimaystay hal qori oo nooca b k m ka ah afar qori ak afartan toddoba iyo sidoo kale hal qori oo nooca loo yaqaan faalka dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin degmada buulamareer oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya dagaalka xalay oo la isku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada mujaahidiintu ay dhowr jiha ka weerareen saldhigyadii cadowga ee degmadaasi isla shabeellada hoose xalay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka burcolow ee hoostagta degmada baraawe waxaana halkaas laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan weeraradan ayaa ku biiraya howlgallo saacadihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka fuliyeen qaar ka mid ah xarumaha ay saldhigyada kufaarta iyo murtadiinta ay ku leeyihiin deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya jasaaka allahu khayran walaalka dowladda turkiga ayaa kooxda riddada soomaaliya ku cadaadinaysa sidii heshiis ay ula geli lahayd xukuumadda adis ababa cabdilfataax abuu muxsin ayaa warkan inoo haya warar soo baxaya ayaa sheegaya in dhowaan la qorshaynayo wadahadallo dhex mara dowladda turkiga iyo kooxda riddada kuwaas oo looga hadli doono heshiiskii xaaraanta ahaa ee dhex maray murtad muuse bixi cabdi iyo abi axmed ra-iisul wasaaraha itoobiya waxaa wadahadalladan kooxda riddada ku matali doona axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda muqdisho xogo hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda riddada turkiga ay ka tanaasushay mowqifkeedii hore ee ku aadanaa heshiiskan lagu xayuubsanayo qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya sida aan ka warhayno ankara ayaa horay u sheegtay in etoobiya aysan xukuumadda muqdisho wadahadal la yeelan karin iyadoo aysan ka laaban heshiiska ay la gashay maamulka riddada ah ee somalilan balse dowladda turkiga ayaa hadda u muuqata mid arrinkaasi ka tanaasushay rabtana in xasan sheekh iyo abiy axmed ay wada yeeshaan kulamo looga hadlayo qadiyadani dhanka kale waxaa xusid mudan in murtad xasan sheekh maxamuud uu horraantii heshiiskan iska dhigayay midka xunta labada ay ku dhaqaaqday somalilan isaguna uu hadda bilaabay inuu si cad ula jahro in etoobiya ay u oggol yihiin badda soomaaliya balse ay qaldan tahay waddada ay u soo mareen mahadsanid walaalka wakiilka gaalada qaramada midoobey u qaabilsan duulaanka saliibiga ah ee soomaaliya ayaa kulamo gaara la yeeshay hogaamiyaasha maamulada ashadala diririyada jubbaland iyo galmudug ilyaas cabdulaahi ayaa warkan inoo hayaa james iswan oo ah wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan duulaanka saliibiga ah ee soomaaliya ayaa kulankii ka dhacay new york ee looga hadlaya xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee kooxda riddada kadib bilaabay kulamo gaar ah oo uu la yeelanayo madaxda maamul goboleedyada riddada ah ee ka dhisan dalka james iswan iyo wafdi kale oo uu hogaaminaya ayaa kulan gaar ah xarunta madaxtooyada maamulka shahaadala dirirka ah ee jubbaland kula qaatay murtad axmed madoobe xafiiska murtadkan ayaa sheegay in kulanka lala yeeshay james iswan diiradda lagu saaray xaaladda amni ee dalka bixitaanka isbahaysiga saliibiga ah ee admis iyo arrimo kale oo siyaasadeed james iswan ayaa kulan kale la yeeshay maamulka riddada ah ee galmudug isaga iyo wafdi kale oo uu hogaaminaya ayaana ka degay magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah maamulkan murtad axmed qoorqoor ayaa muuqaal lagu faafiye baraha kala duwan ee internetka waxa uu ku sheegay in kulanka uu la qaatay wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya ay diiradda ku saareen xaaladda amni ee dalka ka jirta iyo weerarada xooggan ee ay kala kulmayaan dhanka mujaahidiinta iyo sidoo kale dagaal beeleedyada ay iyagu horinayaan ee ka socda deegaanada maamulkaasi waxaan maantay madaxtooyada dowladda galmudug kusoo dhoweynay wafdi uu hogaaminayo sr rajiga runtii maantay waxaan ka wada hadalnay arrimo aada iyo aad muhiim u ah oo ugu horeyso amniga iyo la dagaalanka argixisada sidoo kale waxaan ka wada hadalnay dastuurka iyo doorashooyinka dalka waxaan sidoo kale ka wada hadalnay dagaallo qabaa'il oo kasoo cusboonaaday meelaha qaarkood kuwa galmudug iyo kuwa galmudug iyo puntland deegaanadaas ka dhacay kulankan u dhexeeya qoorqoor iyo james iswan ayaa ku soo beegmay xilli dagaal beeleedyada ka socda gobolka mudug ay dhimashadu gaartay ilaa konton qof dagaalada ayaana sii xoogaysanaya xilli gaalada midowday ay hubka isugu dhiibaysa qabaa'ilka soomaaliyeed iyadoona u sii marinaysa maamul goboleedyada ay dalka ka dhisatay mahadsanid ilyaas taliska kufaarta maraykanka ee africom ayaa sheegay in walaacay ka qabaan masiirka kooxda riddada kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikanta ee dalka soomaaliya nuur cali warsame abuushiiba ayaa warkan inoo haya taliyaha ciidanka dowladda silibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa ka hadlay xaaladda ay wajihi karaan maleeshiyaadka murtadiinta kadib insaxaabka ciidamada kufaarta afrikaanta michel langley oo shir jaraa'id ay qabtay kadib markii uu toddobaadkii hore oo muqdisho socdaal aan lasii shaacayn ku yimid ayaa sheegay in suurtagal ay tahay in ciidamada mujaahidiinta ay weeraro laayaan ah ku qaadaan degmooyinka ay afrikaantu baneeyeen amnigoodana lagu wareejiyey maleeshiyaadka murtadiinta al-shabaab waxay doonayaan inay ka faa'iidaystaan wax kasta oo ka dhasha faaruqnimada amniga iyagoo weeraro ku dhibaataynaya ciidamada amniga ayuu yidhi genaraal lagley hadalkan ayuu jeediyey taliyaha africom maalmo uuna kadib markii uu xerada xalani kula kulmay madaxa kooxda riddada xasan gurgurte maraykanka ayaa si lamid a dowladaha siliibiyiinta ka welwelsan masiirka kooxda riddada kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta
mahadsanid awshiiba mas-uuliyiinta wilaayada bakool ayaa kormeer iyo boogasho ugu tagay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi cabdulqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa booqashadan oo ay ku heliyeen qaar ka mid a waxgaradka wilaayada ku tagay furimaha hore ee ribaadka kaga jiraan libaaxyada towxiidka isagoona ciidanka mujaahidiinta ku wareejiyey hadayaad uu ugu talagalay isagoona kelimaad dhiiragelin iyo baraarujin ah u jeediyey muraabidiinta sababtooda ay amniga ugu hurdayaan shacabka deegaanada wilaayada jihaadka ilaahay subxaana wataala waa nindoorada camalka ankafayla oo ilaahay lanka dhawaada un jihaad waay acmaalo saalixida eh waajibaadkii sunantii liska dara acmaalo ilaahay lanka dhawaado guudma infaad badan aljihaadu fii sabiililah qur-aankan ilahay ka sheegay axaadiista rasuulka sal alay slam ilahay ninka tilmaamay taasaa ilaahayna waafajiye marka yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بني آدم دولكم كور سعدون ما إن فضل بدنا مجاهدين تان فضل بدنا الله سبحانه وتعالى قرآن كتلمام فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة والرحمة ما يجر هنناقي معنا مجاهدين تيو دتكو كفضل بدين قاعدين تان marka walaalayaal fadligaas iyo wanaaggaas yaa allah subxaana wa tacaala jihaadka ka sheegay ma inka felanna xadiidkii rasuulka sala allahu aleyh wasalama maalin jimaa'ata iyo mimbarka rasuulka sala allahu aleyh wasalama yamayka doodana saddex qofa ka doodan dadna ma erang langmay baarayhee bacda aliimaani billaahi wa rasuulihi camal ilaahay lanka dhowaado mayba anka fadlo badana masjidulxaraam in laka ictikaafo laka cibaadaysado salaad laka camiro koona ma eray bacda aliimaani billaahi camalkan kafayl ilaahay lanka dhowaado waa xujaayda oo min kulli fajin camiiqinka shalkooyayaan in la waraabiyo biau zamzamka lan diyaari la waraabiyo lan khidmeey taasaan ka fadl badan langna ma eray war saas ma ee iimaanka ku dib mayba fadl badan camal ilaahay lanka dhowaado waa aljihaadu fii sabiililah ay meel roogi cumar bn khadaab radi allahu canhu yadheegay markaasaa ma eray war minbarkii rasuulka sala allahu alay wasallam baalisa haddan ka doodasana waana rasuulka aan sheegay isan kuma runtaan laakiin usugahay cumar bn khadaab نبي صلى الله عليه وسلم أوسهم به أنت أوسهم ديرن كهرة إلهي آية الدجي إلى الآن الأخرى وسورة التوبة كجرت ما يأتي أجعلتم سقاية الحاج ضد النفتية وإلهي قرآن كشاهد sidoo kale sheekha oo si hadlaya ayaa ciidanka mujaahidiinta u dardaarmay in dadka muslimiinta ay u nuglaadaan taasi beddelkeedana ay ku adadkaadaan gaalada iyo murtadiinta marka walaalyaal camalkaasu sugahaay waafajin alla waaye khiyaarkeenma ka koyna ilaahiyana waafaji maxabatullaahi ha ka koyni adillatin cala almu'miniin sifaad yomay ku mid ah koow may la rahay ilaahay jeeliin ilaahay yoona jeeliin sifada kale leeyin mayu adillatin cala almu'miniin mu'miniinta aan dhimriyaayan anturaayaan meelu hadda biyaha ka fataaya argaay laaro moorgaabay oo ilha ku burqadaas qeyb oo dhan ilaas la hiri may may la rahay mujaahidiinta hireen guriyal shonti meel dhikadaan dadkii muslimiinti haayan oo biyuha ka fataaya guriyal jo biyuha buuy yowa maana biyoga siraayan walaalka aan sheegay daraad mujaahidiinta la ka fasaya may la rahay ilung maana hal gooy hal duugay may ku mid ah tamarka dadka maana muslimiinta iyo ugnuguliin garabangayin kaalmangayin waay iyo tusaalanata maana gaaladana may waa ka ad adagyin walaa yakhaafuuna lowmata laa'im lan eedayow walku sheegow manfiiriyayaan ilaahay markaasa may hagagabagabaay daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa booqashadan dhiirigelinta ah ee uu waaliga wilaayada bokool ku tagay furimaha dagaalka ee wilaayada ayaa ku soo aadaysaa xilli cadowga allah oo isugu jira murtadiinta iyo gaaladaha ay ku jabeen duulaankooda shareecada diriirka ah askarta kufaarta kenya ayaa isaga guuray xeradii ay kaga sugnaayeen mid ka mid ah deegaanada dhaca duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa sheegay in ciidankooda kala baxeen saldhigga ay ku lahaayeen deegaanka cabdalla biroole ee gobolka jubbada hoose saldhiggaasi ayay kufaarta sheegeen inay ku wareejiyeen maleeshiyaadka murtadiinta ee maamulka ashacdolla dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland waxayna ciidamada saldhiggaasi wareejiyey ka socdaan dowladda saliibiyadda ah ee kenya arrintan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka maamulka riddada jubbaland horey u sheegay inaysan awood u lahayn in maleeshiyadooda ay sii haystaan deegaanada ay banneeyaan gaalada atamisa wuxuu saldhigga deegaanka cabdalla biroole ay ka baxeen gaalada noqonayaa saldhiggii afaraad oo ay ciidamada kufaarta afrikaanta wareejiyaan bishan juunna dhanka kale murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay wadahadalka ay kooxda riddada la gelayso dowladda etoobiya war qoraal ah oo uu soo saaray ayuu ku yidhi waxaa muuqatay inuu isbedelay go-aankii xukuumadda ee ahaa inaysan wadahadal foolkafool ah la gelinin etoobiya ilaa inta ay ka noqonayso isfahamka aqoonsanaysana midnimada wadajirka iyo gobonnimada qaranka soomaaliya kooxda riddada ayaa horey u sheegtay inaysan doonin inay wadahadal la gasho nidaamka abiy axmed ilaa uu ka noqonayo heshiiskii badda dowladda riddada turkiga ayaa kooxda gurguurta iyo abiy axmed isugu geystay ankara si ay u gaaraan heshiis nidaamka murtadiinta loogu qancinayo inay aqbalaan daabaadka etoobiya ee ugu horeeyo qaadashada badda soomaaliya mahadsanid marwaan munaasabad lagu sagootinayay arday ka qalan jebisay madarasada alfurqaan ayaa ka dhacday degmada buulofulay ee wilaayada baay abuu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sarreeyey ayaa lagu maamuusayay arday ka qalinjebisay dugsiga hoose ee alfurqaan una gudubtay dugsiga dhexe iyo arday ka qalinjibisay dugsiga dhexe una gudubtay dugsiga sare waxaa munaasabada kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay culummo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale waxayna munaasabadu ka dhacday xarunta dugsiga sare ee degmada buulafullay ardayda ka gudubtay dugsiga hoose una gudubtay dugsiga dhexe waxay gaarayeen tira ahaan lixdan iyo lix arday oo isugu jiray gabdho iyo wiilal waxaana mid weliba oo ka mida la siiyey shahaada sharaf iyo abaalmarino kale oo qaali ah arrintan waxaa sharaxaad ka bixiya maamulaha dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan oo munaasabadda ka hadlay ardayda ka qalanjibisay dugsiga hoose ay u gudubtay dugsiga dhexe tiradooda waa lixdan iyo lix arday isku jira wiilal iyo gabdha wiilasha tiradooda waa afartan iyo lix arday gabdhaha waa labaatan gabdhood marka la isku daro waa afartan lixdan iyo lix arday dugsiga hoose inta ka qalin jibisa waa qismiga ama marxaladda dugsiga hoose qismiga labaad arday ka qalan jibisay dugsiga dhexe u gudubtay dugsiga sare guud ahaan ardayda ka qalan jibisay dugsiga dhexe u gudubtay dugsiga sare waa lixdan arday guud ahaan tirada dugsiga dhexe ardayda ka qalan jibisay u gudubtay dugsiga sare waa lixdan arday markii la isku daro dugsiga hoose inta qalan jibisay iyo tan dhexe waa boqol labaatan iyo lix arday oo wiiladii gabdho isku jira ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig heer sare ah oo soo jiitay martidii kala duwaneed ee munaasabadda ka soo qayb gashay كما هو معلوم لدى الجميع أن وطننا الصومالي يتكون من ولايات ومحافظات عدة ومن هذه الولايات ولايتنا باي الإسلامية وهي إحدى الولايات الجنوب الغربي وتتكون من سبع محافظات يحد الولاية من الشرق شمال السفلى ومن الشمال ولاية بقال ومن الجنوب جبل الوسطى ومن الغرب ولاية جذر وتعد الولاية من أكثر الولايات إنتاجا للذروة الرفيعة وفيها بعض مزارع الفواكه والخضروات وتوجد فيها بعض العيون وتستخدم مياهها للشرب وري مزارع الفواكه وري مزارع الفواكه والخضروات وتمتاز الولاية بمناخها الجميل وتمتاز الولاية بمناخها الجميل وبها حركة تجارية واسعة تمثل القلب النابض تمثل القلب النابض في جنوب بلاد الصومال وتعتبر محافظة بيدواء ملتقى الطرق التي تربط بين مقديشو وولاية بكول وجبل الوسطى وجذو وفيها أحد المطارات الهامة في البلاد ومصنع طحن الذروة وكذلك مصنع للأحذية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحافظ ولايتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa goobta looga dhawaaqay magacyada ardayda kaalmaha sare ka gashay dugsiga hoose una gudubtay dugsiga dhexe iyo ardayda ka gudubtay dugsiga dhexe una gudubtay dugsiga sare kuwaasoo la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah insha allahu tacaala waliba ku bilaabana alfaa'is athaalith faa'iska saddexaad ama lanka gali kaalinta saddexaad waa al-ism addaaliba maryan cabdullaahi cabdiraxmaan onishanti majmuucu darajaad madaliska darnisbiga miawi lingewi sagaashan dhibic hal boqolkiiba insha allahu tacaala addaalibatu maryan cabdullaahi cabdiraxmaan oo insha allahu tacaala kaalinta saddexaad ku galni dugsiga dhexe insha allahu tacaala inishanti sagaalan dhibic hal oo majmuucu darajaad madaliska darnisbi ahaan saas lingewi inishanti insha allahu tacaala إن شاء الله تعالى ويبقى ويرد هنا الفائز الثاني الطالب محمد حسين علي والثاني بولكيبا سغال دبلوات الشن فليتفضل مشكورا ومأجورا من الفائز الأول أم هو أم هي فائز كوكوات يا واحد ما بنات ما بنين الفائز الأول الطالب cabduraxmaan cabdullaahi maxamed oo shaani boqolkiiba sagaashan dhibi afar oo majmuuc darajaadsi majliska dardar nisbi ahaan liinqibiyo waliba shaani sagaalan dhibi afar falyatafadal mashkuuran wama'juuran ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bacay sheekh xamse abujacfar isagoona waaliga soo dhoweeyey ardaydan qalinjabisay una jeediyey dardaaran dhaxalgal ah
mayeedyada han dhowayane mubaarakayaane ardada ha takharurtay oo haddana walbarasho xeerkiisu waxay ku sarreeyay isii gudubahay maylana eed eeda juhdigii umuuqdahaya dadaalka insha allahu tacaala dadaalka dara ini meelan roore iyo ini la luugluujiyay ini walantaraana isinba aragtay laakiin maalin dirse ku luugluujiyay may ku gohonta natiijadiis ya ku gohonta imtixaanka iyo shahaadadaba ku gogohaas cilmiyaagna unku gohaase aqoon use kubaagataya nagadaas cibaadada iyo aakhirada laftarshay walaa andhabaas marka duhdiga iyo dadaalka sii baleeriyay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran iyada iyada sin bogaadiyaana waana iyada iyada aan ka faraxsanna qiimaha iyo meel raayis walbarashada qiimaha iyo qaayaha lahu isin ka jartan insha allahu tacaala walaayadana may ogaada sanani sin garab surinta markaasna sin ku fikira hayta sida ka guulaysada fadi walbarashada inka jartan jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum kelmaday intaasa gebagabaaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si kastaba ha ahaatee dhammaan martidii munaasabada ku sugnayd ayaa si weyn ugu riyaaqay una soo dhoweeyey ardaydan qalinjibisay waxayna arrintan allah mahaddii kadib uga mahadceliyeen maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo wilaayada islaamiga ee baay oo juhdi ballaaran ku bixinaysa barashada cilmiga iyo culuumta kale ee sharciga ugu dambeyntiina wilaayada jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday golaha nuqabada wilaayadaas kadib munaasabad ka dhacday degmada jilib ee jubbada dhexe cismaan axmed dhubow ayaa warkan inoo faahfaahinaya kadib dowro muddo socotay dhanka kalena ay barbar socdeen kulamo wadatashi ah ayna soo qabanqaabisay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ugu dambeyn wilaayadu waxa ay maamul u samaysay salaadiinta hogaamiye qabaa'ilada ku dhaqan wilaayada jubbada dhexe wadatashiyo iyo isxogwaraysi kadib sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa odayaasha dhaqanka u sameeyey guddoomiye afhayeen iyo xogheen ujeedka aan isugu yeernay nuqabada gobolka waxaa weeye in loo dhisa maamul heer gobol ah oo wakiil ka noqda nuqabada guud ee wilaayada jubbada dhexe sidaa darteed si guud wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe nuqabadeeda waxaa guddoomiye ka ah malaaq biyow malaaq axmed sidoo kale insha allahu tacaala afhayeenka nuqabada gobolka jubbada dhexe waxaa ah insha allahu tacaala suldaan cabdiraxmaan cali cabdi xoghayaha waxaa weeye suldaan shucayb yoonis sheekh ibraahim intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay golihii la magacaabay kuwaas oo sheegay inay si cadaalada ugu shaqayn doonaan ummadda ay mas-uulka ka yihiin haddaan ahay guddoomiyihii waxaan ballan qaadaynaa insha allahu in aan la shaqayn doono anuu ku hadlaya magaca noqobada walaayada jubbada dhexe walaayada aan garab taagannahay naaf iyo maalba aan la garab taagannahay meel kasta oo inala gashan aan la gelino wixii aan macaasi ahama aan ku taageerino marka waxaan leeyahay walaayadeenna soo dhowo waali si aad noogu yeertay aan kugu ima annana kusoo qaabilnay ee maalmaha aad nala joogtay dooro socotay muddo maalmo ah ayna barbar socotay kulamo wadatashi ah oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo odayaasha dhaqanka ee wilaayada ayaa odayaasha dhaqanka ee wilaayada soo saareen bayaan ka kooban qodobada soo socda in ay ku midaysan yihiin qabsashada xarigga allah in la adkeeyo ku dhaqanka shareecada islaamka in layska kaashado faridda macruufka iyo suulinta munkaraadka in doorkeenna aan qaadanno haddaan nahay odayaasha dhaqanka kana hor tagno aana diidno qawaaniinta wadciga ah oo aan dhahno abayna in alxukmu ilaa lilaah maamulkeennana waxaan leenahay ilaahay subxana wa tacala ha inoo barakeeyo dalkayga iyo deegaankeena allah ha noo barakeeyo mar kale waaliga ayaa guud ahaanba la dardaarmay ka soo qaybgalayaashii kulanka oo ka koobnaa dhammaan odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaan insha allahu tacaala dardaarmayaa musaalaxada qabaa'ilka dhexdiisa ah iyo cilaajinta mushkilaadka dhexdooda yaal beelaha waxyaala isku haystaan ee dhexdooda yaalla ama dad ha noqota ama dhiig ha noqota ama dhul ha noqota idinkoo maamulkiina kaashanaya dadka dhexdoodana wanaag laga shaqay waana wax fiican oo wanaagsan oo khayra waxaan rabnaa ummadda in loo sheego inay mushtari ku tahay oo wada leeyihiin saddex arrimood waa dhulka biyaha iyo daaqa annaga marka caadifadii ahaan jirtay ree hebela dhulkan iska leh neef ree hebela meeshaan ma daaqi kara alxamdulilah in badanoo ka mid a ilahi subxana wa tacala hoos inooga dhigi way naga baxday inta yara baqiyaadka nagu dhimanna waxaan rabnaa dadkeen inaan ka saarno idinkana aad hormuud u noqotaan biidn illahi tabaaraka wa tacaala si guud waxaan la ogolayn wax la yidhaahdo sharmooyin dhula la xirta oo qof intuu dhul iska oota uu yidhaahdo intaan aniga iska leh magacaabista golahan dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ku soo aaday iyadoo tan iyo markii labada gobol loo kala jaray jubbooyinka ay odayaasha dhaqanka markii ugu horreysay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay u samaysay golo dhaqan kuwaasoo mas-uul ka ah guud ahaanba qabaa'ilada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe aad buu u mahadsan yahay dhubow warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo balana inta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu